dadka ku jira xerooyinka dadka soo barakacay ee magaalada baydhabo waa kuwo kasoo cararay colaadiyo nolol xumo oo ay kala kulmeen deegaanadii ay ku noolaayeen halkan waa kaamka dolan doole oo booqasho aan ku tagay dhibta ugu daran oo dadkan haysato waa hooy la-aan waxaana ay ku nool yihiin aqalo laga sameeyey cooshado iyo kortoono taasoo ay u dheer tahay dhaxanta dhacaysa xilliyada haweenkii iyo cadceedda maalintii hooyo xaliimo xuseen waxa ay ka sheekaysay xaaladaha ay ku nool yihiin iyo deegaanada ay ka soo barakaceen inta afar bilooda roogna baahiniindheer iriidaniindheer dhilmaanyada dhaxanta walunhaysana male kaam cusubo haguurin dharkaana kaboogan walaagan ha kuroorni dalan doole ha ku tabni diyaariha rushayd walaagan dhan ha ku tabni qaxootiana ba mahaysan sigeer mahaysan walkasta mahaysan meod sada lahayneha raashin nololo koowaad ba singeer walwalba nolole nafaqa leh iyaan baahan cantadaba cunug awjo baadiyo baadiyo ayaa beerka abuurahay wal kale oo shaqo nafaqale lahay male yaa hatantu roog waa kardhigoow iyoona wal islaamka kutuugsado ku noolama may ka noolada isan wal siinka sugahayne nolol degdeg ayaan baahannon afar bilood antaka qariibahayna ku odhowneyo halkaniuna dandari rafaad antan roognolna haysana male degdeg ninii nool ayaan baahangna nolosheenna waa mid ku tiirsan shaqooyin aan u qabano dadka reer baydhabo qaar ka mid ah iyo dawarsi ayay tidhi maryan xasan oo iyada ka mid a barakacayaasha ku dhaqan kaamka dolan doole sideetan waa jir dandooliha ka gane miila olhana i gale miilaha ka gane mana dheedana ba'a male roob hoob koy sunka amrooran
mayka noolnaa sunka dhahdiisa ka noolna masunka dhahdiisa ka noolna walkasta ba'an baahana walkasta ba'an baahan guriga an baahana ba'ya an baahan wal dhan ba'an baahana ab
nololin may ka tiirsanta nololan wali ilaahayna sidoo ka noolno meeqa bilood anta degantay maya balbadan ma deganayna
baadil cali mursal oo isagu ah horjoogaha kaamka dolan doole waxa uu sheegay in dadkan ay yihiin kuwo u baahan daryeel maamul iyo mid dowladeed bismillahi raxmaan raxiim runtii horta dadkan mayba haqaxena bilatada baad labaatay toddobadii runtii dadkumaa ku barakaana dagaalo ku dhihi mayla raayushana waahiga degmada dolan doole iyo eeriyadii dagaaladaas u sababeen in iyo ka dagaalaman mayla raayush ciidamada amisom iyo ciidamada dowladda oo isla jaraan iyo xarakada al-shabaab isla markaasna duqaynlanka jeysidii mayla raay deegaanadaas seyti runtii markii dagaaladaasi dhiyan mayba aragtay martidan yoo haqaxa in laka garaacay madaafiic waliba ka dhimatay tumi saddex ayaal oo aragtay saaran baabuur intree iyo saddex qofood oo aragtay haween oo ka dhimidan oo yoona saaranayn baabuur hoomi e saddex qof dhaawacna magaalada ngabroogan oo hata isbitaala ka jaran runtii horta dagaalada oo garaaca ee duqayntii lanjeysida al-shabaab ayaa horta inkuwiinay timaana oo ha ku qaxin dadku runtii horta maanaha dadka dad eedan badan waaye dad maanaha baahidii shaksi iyo lama isada maanaha dibiri koran ma e runtii horta maanaha qoysaska ha qaxino oo deegaanadaas ha qaxin waliba waa way ku koobayina todoba boqol iyo sagaalun qoysa ku koobanyiin hadda mayba dejiinay uun afar boqol labaatan shan qoys iyo dejiinay saddex boqol lixdan shan qoysna wayba dulsaarkayna maanaha xaafido runtii uuna meesuu binay markii kooyan in maanaha shakhsiyaadka inkadarna inkaliidadii inay maanaha tolka iyo deegaankii dadka ku jeedan iyo ku dhaladan unan dhex galna oo unan aruurina qaraan unan aruurina oo unan kagadna bacyaal iyo meel raayus raashiin oo arteeda meel dhowr maalin iyo haysadaayaan runtii maanaha shakhsiyaadku mid oo artay dadkii oo ku dhaladeenna maanaha us ingiliya tubooyinka biyo ay waraabeen ilaa ay hata maanaha hay-adda ku jawaabtay maanaha codsiinii fara badan ay una injeedini male dadka ku dhaqan xerooyinka dadka soo barakacay ee magaalada baydhabo kasakow nolol xumada iyo hooyla-aanta waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin kale mararka qaarkood ay la kulmaan cali ilyaas cabdulaahi warbaahinta koonfur galbeed